wafdigan ka socday hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa gaaray goobaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ahi ee ku dhaqan duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo kuwaas oo ay si weyn u saameysay abaarihii baahsanaa ee dalka ku dhuftay mas-uuliyiintan ka socday hay-adda maareynta masiibooyinka ayaa mid mid u booqday dadka barakacayaasha ahi iyagoona ka xalwaraystay xaaladaha nololeed ee ay ku nool yihiin kormeerka waxaa ku wehelinayay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda gargaarkii maareynta masiibooyinka jubbaland iyo sidoo kale hay-adda barakacayaasha jubbaland iyagoona dhammaantood qeexay xaaladaha bani-aadamnimo ee ka jira deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo iyadoona halkaasi ay buux dhaafiyeen kumanaan ka mid ahi dadka barakacayaasha ahi ee sida weyn u saameeyeen abaaraha kuwa oo isugu jira xoolo dhaqato xoolahoodii ay abaaruhu kaga le-deen iyo beeraley ay beerahoodii xaalado amni iyo sidoo kale abaarihii ka jiray gobolka ay si weyn usoo saameeyeen kuwaas oo barakac ahaan u degan duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo maxamed nuur khadar gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha jubbaland ayaa ka waramaya xaaladaha ay ku nool yihiin dadkan ay sida weyn usoo saameeyeen abaarihii baahsanaa ee gobol ku dhuftay isagoona sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin gargaar bani-aadamnimo dadkan marka waa dad iska dhibaacsansan waxay ubaahanay haystaan waa la garan karaa iyo waxay u baahan yihiin marka kow dadkan waxaa ugu daran biyihii la cabi lahaa duruuc wejiga u dhaqanin uuna biyo cabin dee oo uunan weysaysanin oo un qabaysanin nolosha kaleba macno ma yeelanayso biyahaasaa kow ah badkay ku jiraan baa lamida oo dee meesha yartahay dabaysha adaagtay iyo siigada yay degan yihiin xarwaar in loo raadiyo axmed xasan cumar wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland ayaa sheegay in dadkan barakacayaasha ahi ay u baahan yihiin xal waara si dib loogu celiyo deegaanadoodii oo ay abaaro xoogan uga soo barakaceen ceeljaalatuu dadka ku dhaqan waan la sheekaysannay dhibaatooyinkoodaana dhegaysanay waxay noo soo baxday dadkaasu dhibaatooyin badan inay haystaan ay u dheer tahay weliba maalin walba oo lagu soo qulqulayo oo lagu soo barakacayo hadda aad ujeeddaan halkan waxaa laga dhisayaa guryo dadkaas maanta yimid iyo kuwa iman doona ay degaan marka qof walba markuu yimaado meel yar buu halkan ka oodanaya marka waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dhammaan hay-adaha baahiyada halkan ka jira oo ugu horrayso biyola'aan caafimaad darro oo meeshu goob caafimaad ma laha dadku cunno iyo dejin bay u baahan yihiin intaasoo dhan in lala soo gaaro waxaa ugu daran biyola'aantaas oo dhowaanna aad aan uga hadalnay dadkanu biyay u baahan yihiin wasiiru dowlaha madaxtooyada jubbaland maxamed amiin axmed cismaan ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey xaaladaha ay ku nool yihiin dadkaasi isagoona sheegay in dadkan ay heli doonaan gargaar bini-aadamnimo loona baahan yahay in hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ay diiradda saarto sidii dadkan loo badbaadin lahaa qaarkood hadda ay usoo barakaceen oo guryaha cusub eed arkaysaan ay qof aan shaqaynin cidna ayna u maqnayn ceella uusan u qodnayn marka la yidhaha lacagkeen ama naftaada aad waayi dee kolley wuu soo cararay webigaa gedigiisa kale ayay ka yimaadeen dadkan iyo wax dabaal ku soo gudba iyo wax la soo qaado labadaba ayay isugu jiraan sidani xal ma aha soomaali sidan xal uma aha dan uma aha waan aragnaa maanta dadkani meesha ay ku jiraan waa laba qori iyo laysa suray iyo qoryo caday ah oo guryo laga dhisayo maanta intani way soo badbaaday oo meel ummad islaani ay joogtay yimaadeen inta dhiman baa horta badbaado u baahan gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa sheegay in dadkan barakacayaasha ahi ay sabab u tahay in ay barakacaan isbeddelka cimilada adduunka oo si weyn u saameeyey maadaama dadkan ay noqdeen kuwa guryahoodii uga soo barakacay iyo dhulkoodii miyiga xaalado adag oo dhanka nolosha ahi markii ay soo food saartay waad aragtaan oo dadku saddex arrimoodaa isugu darsantay oo saddex adawa cadow beerahoodii iyo xoolahoodii ka soo barakacshay cimilo runtii dhib weyn ku hayso hadda dhulka aan joognaa dhulka beeraha loogu talagala waayo aan ujeedaan waa dhul aan waxba lagu beero karin waxaan rabnaa haddii ilah yirahda insha allahu tacaala inaan ku kaalmayno hay-ad annaga sadma ahaan haddii ilah yirahda inaan abiil ku jeedino inaan magaalada muqdisho hadii ilaha wax allaale wixii la heli karo inaan indhahayna ku aragno runtii muhiimay noo ahayd magaalada aan ka soo baxnay ilaa hal halkaan ka imaanaynay waxaan arkayna keliya waab cad iyo aqal cad iyo meel la dhisayo iyo dad cadowgiina ka soo qaxay ee dhibaato haysato maanta ayaa la filayaa in magaalada kismaayo uu ka furmo shirweynaha badbaadinta dadka barakacayaasha ahi iyadoona ay ka qaybgalayaan mas-uuliyiin sarsare oo ka socda dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta wasaaradaha maaraynta masiibooyinka ee heer dowlad goboleed iyadoona kulankan diiradda lagu saari doono sidii wax loogu qaban lahaa isbeddelka cimilada dadka uu saameeyey gaar ahaanna kuwa ay xoolahoodu abaaruhu kaga le'deen iyo beeralaydu ay beerahoodu sida weyn u saameeyeen isbeddelka cimilada aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo